asalaamu calaykum ramadaanulkariim halkani waa raadiya hadaalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idinaynu kuwada ugu waaweyn golaha wasiirada soomaaliya oo la horgeeya qorsho wax looga qabanayo dhibaatada ay la kulmaan wadayaasha mootobajaajta muqdisho wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta oo kaashanaysa qatar jaarte oo magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuca anfurinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka digay khatarta al-shabaab inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan hay-adda sodmah oo ka digtay khataraha ka dhalan kara roobabka guga oo ka hore meel ka mid a soomaaliya golaha jubbaland oo guddoomiye shirka golaha wasiirada maamulkaas oo looga hadlay dagaalka ka dhana al-shabaab hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka oo afar boqol oo qoys gargaar ugu qaybisay degmada baxdo ee gobolka galgadooda dibaddana waxaa ugu dooroon baarlamaanka dalka turkiga oo ansixiyey codsiga fiinland ee xubinnimada isbahaysiga nato
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan indhow ayaa caawa idiin waramaya dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan golaha wasiirada soomaaliya ayaa la horgeeyay qorsho wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay la kulmaan wadayaasha mootabajaajta ee magaalada muqdisho golaha wasiirada soomaaliya oo maanta kulankooda caadiga ku yeeshay oo ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa la horgeeyey daraasaad wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay la kulmaan wadayaasha mootabajaajta ee magaalada muqdisho shirkan toddobaadla ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uu gudoomiyey ra-iisul wasaare xamsa cabdi bare ayaa warbixin looga dhageystay guddiga talabixinta sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan wadayaasha gaadiidka bajaajta ee magaalada muqdisho guddigan uu sameeyey daraasaad baaritaano iyo xog waraysiya ayaa waxa uu la yeeshay wadayaasha gaadiidleyda bajaajta waxaana uu soo bandhigay tallaabooyin kooban kuwaasi oo sideed iyo toban bog ka kooban islamarkaasina xal u ah dhibaatooyinka soo laablaabta oo ay la kulmaan wadayaasha mootobajaajta gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa dhinacooda goluhu waxay warbixinay ka siiyeen xaaladda guud ee amniga dalka iyo howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha waxa loogu yeero khawaariijta iyada oo goluhu adkeenayo in laga feejignaado ama feejignaan dheeri ah la galo xilliga ay bilaabatay bisha barakeysan ee ramadaan si aanay markaasi fursad ugu helin dagaalamayaasha al-shabaab inay dhibaatooyin ay ka geystaan gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi war kooban oo laga soo saaray kulankii golaha wasiirada soomaaliya wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda qatar jaarte ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuca anfurinta sida uu amuurtan uu ku eegayo waryahayaga cali aadan
munaasabad lagu daafurayo mashruuca anfurinta oo ay iska kaashanayaan wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta iyo hay-adda qatar jaarati ayaa maanta lagu daafuray magaalada muqdisho mashruucan oo laga fulinayo magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa waxaa ka faa-iideysan doonaa ku dhowaad shan kun oo qoys oo isugu jira danyar aqoon iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba mashruucan afurinta oo sanadla ah ayaa waxa ay hay-adda sanadkan dadka danta yar ay siin doontaa raashinka qalalan ugu horeyn waxaa daafurka mashruucan ka hadlay xasan cabdiraxmaan xuseen agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta isagoo u mahad celiyay hay-adda iyo dadkii soo dhiibtay sadaqadan maantay taariikhdu tahay kowda ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriyada waxa aan joognaa munaasabadda daahfurka barnaamijka afurinta dadka tabaalaysan ee taagta daran ee ku nool guud ahaan soomaaliya barnaamijkaas oo ay iska kaashanayaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hay-adda khayriga ah ee qatar oo runtii ah hay-ad caalami ah oo ka shaqaysa dalal kala duwan oo caalamka ah wakhtiyo adagna wax soo tartay dadka soomaaliyeed haddana u taagan inay wax tarto mashruucan oo ay ka faa'iidaysan doonaan dad gaaraya ama kor u dhaafaya kun dad gaaraya ama kor u dhaafaya afar kun iyo sagaal boqol oo mustafiidiin ah ayaa runtii laga hirgelin doonaa guud ahaan magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya iyadoo gobollada somalilan puntland iyo deegaanada kala duwanba laga fulin doono barnaamijyo kale oo kan la mid ah runtii dowladda soomaaliya waxa ay hay-adda qatar jarity uga mahad celinaysaa in ay barnaamijkan muhiimka ah ay ka fuliso dalka soomaaliya oo runtii baahi weyn ay u qabaan dadka soomaaliyeed ee taagta daran waxaan leenahay idinka iyo dadka soo maaragtay baxsadayba ajir allah idinka siiyo waan idinkaga mahad celinaynaa haddaan nahay dowladda soomaaliya madaxa hay-adda qatar jaarati cabdifitaax aadan macalin ayaa ka warbixiyey inta uu gaari doono mashruucan afurinta ah mashruucan dabcan waa sanadle oo hay-addu sanad walbaba ay ka qabato geyiga soomaaliya sanadkaana wuuna afurin doonaa ilaa iyo afar kun iyo sagaal boqol oo qoys oo aan runtii kala shaqayn doono wasaaradda ooqaafta in dadka la gaaro dadka aan gaari doono waxay isugu jiraan qoysaska agoonleyda ah culimmada ducaadda iyo dhammaan dadyooga runtii duruufaha nolosha aysan u suura gelinin inay helaan waxa ay ku afuraan runtii barnaamijkan waa barnaamij sanadla ah oo sanad walbaba la gaaro sanadkan waxaan siin doonaa raashin qalalan oaan ugu talagalnay muddada bisha ah in runtii ay u isticmaalaan afurka waxaan ilaahay uga baryaynaa duruufaha nolosha ee adag ee soomaalida haysto inuu ka dulqaado rababkana ilaahay inuu noo keeno barwaaqana la gaaro dabcan waxa keliya aan oga bixi karno waa inaan ilaahay u laabano oo aan asaga barino dabcan hay-adda qadar kheyriya waxay ka mid tahay hay-adaha samafalka ee runtii u taagan in ay gaaraan ummadda soomaaliyeed hadba waxa markaa taagan ha noqoto gargaar deg degoo la gaarsiiyo ama ha noqoto in laga shaqeeyo horumarinta adeega asaasiga ee waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyiinta wasaaraddu waqti badan nala geliyeen howl badanna laga shaqeeyey maanta marka qaybintii ugu horreysa waxaan ka bilaabi doonaa masaajidka isbahaysiga oo aan meesha halkaan aan taagannahay ah beryaha soo socdana way sii socon doontaa insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa dad inta aan sheegnay in ka badanna inaan gaari doono inta bisha ramadaan lagu jiro cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho
aada ayuu mahadsan yahay waryahayaga cali aadan oo eegaya faahfaahinta amuurtaas dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino hay-adda sodma ayaa soo bandhigtay khataraha ka dhalan kara roobabka guuga oo ka horay meelo badan oo ka mid ah soomaaliya sida faahfaahinta amuurtan ay ku eegayso waryahayaga nasiixa cabdiqaadir
hay-adda sodma xarunteeda kadigista halis wadareedka ayaa ka digtay khataraha ka dhalan kara roobka guga sida warbaahinta uu faahfaahiyey agaasimaha waaxda khataraha qadar sheekh nuur
muddo dheer oo ilaa iyo hadda lagu qiyaasayo shan xili xili roobaad oo micnaheedu yahay laba sano iyo bar waxaa lagu soo jiray abaar daba dheeraatay xilligii lixaad ayaa hadda inuu curto la filayaa oo hadda maaj baa lagu jiraaba meelaha qaar uu ka curtayba laakiin sida guud xilliga xilli roobaadka dalka saadaashiisii waxay tibaaxaysaa inay tahay roobyari oo micnaheedu yahay roob wuxuu ka yaraanayaa xaddigii la heli jiray waxay da'da'ayaan laakiin micnaheedu wuxuu noqonayaa xaddigaas roobka ah oo da'a ma magdhabi karo dhibtii ay abaartii daba dheeraatay geysatay hadday noqoto daaqa hadday noqoto dalaga sidaa darteed gugu wuxuu wataa dhibaatadiisa wuxuu wataa khayrkiisa meelaha qaar dalka roobku waxa laga yaabaa inuu ku bato laakiin sida guud waxaan filaynaa in bilowga xilliga gugu uu soo hormari doono sida hadda uu muuqato inuu meelaha qaar ka curtay waqooyiga bartamaha iyo koonfurta intaba sidaa darteed waxa ayana jiri doonta in uu gabaabsi soo noqon doono goor hore oo uu soo gebagaboobi doono goor hore soo horumarista micnaheedu waxa ay tahay in insha allah lagu diirsan doono meelaha qaar laakiin sidaan hore u sheegayba xadiga roobku roobka gugan wuxuu noqon doonaa mid ka hooseeya xadigii xilli guyeedkii la heli jiray waddanka soomaaliya sidaa darteed micnaheedu wuxuu noqon doonaa in abaartii ay sii socon doonto qalaylkii uu sii socon doono meelaha qaar waxaa la fili doonaa daadad inay soo rogmi doonaan daadadkaas soo rogmi doona waxay noqon doonaan goor xilli kooban inay macnaha daadadkaas socon doonaan waxaan marka bulshada si guud miyiga iyo magaalooyinka degan uga digaynaa in ay fatahaadaha iyo daadadka ay ka feejignaadaan sidaa darteed khaasatan bulshooyinka degan webiyada jiinkooda iyadoo laftirkooda waxaa la filayaa webiyadu in ay xoogaa heerka biyaha ay sidaan inuu kor u kaco sidaa darteeda meelaha qaar sababi karaan fatahaado sidaa darteed waxaan iyagana tala ku siinaynaa in ay ka feejignaadaan
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayaga nasiixa cabduqaadir halka doorkaasi habeen aad ka dhegeysaneysaan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka turkiga ayaa ansixiyey codsiga finland ee xubinimada isbaheysiga naato guddiga baarlamaanka dalka turkiga u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa waxa ay maanta ansixiyeen codsiga finland waxaana ay xubnaha guddiga baarlamaanku mar hore oo maanta oo khamiis ahayd ka wada xaajoodeen arrinkaasi golaha guud ee baarlamaanka dalka turkiga ayaa weli u baahan inay markaasi xaqiijiyaan codsiga finland ee xubinimada isbaheysiga militari ee nato ansixinta guddigan arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka turkiga ee xubinimada finland ee isbaheysiga nato ayaa waxay kusoo beegantay kadib kulankii madaxweynaha turkiga rajab dayib urdugan iyo dhigiisa dalka finland ay ku yeesheen caasimada dalka turkiga ee ankara isbuucii hore dhanka kale baarlamaanka dalka sweden ayaa waxaay shalay oo arbaca aheyd ansixiyeen codsiga isbaheysiga nato balse saraakiisha turkishka ah ayaa waxaay sheegeen inaysan ansixin doonin xubinimada swedish waa sweden ee isbaheysiga nato kadib markii ay sweden ku fashilantay fulinta heshiiskii isfahamka ahaa ee saddex geesoodka ahaa ee turkiga finland iyo sweden ay kala sixideen kuna sixideen caasimada dalka sbain ee madrid bishii juun sanadkii hore si kastaba ha ahaatee madaxweynaha turkiga rajab dayib urdugan ayaa waxa uu tilmaamay inuusan dalka turkigu diyaar u ahayn ansixinta xubinimada sweden ee isbaheysiga nato sweden weli kamaanay jawaabin codsiga turkiga ee ah in lasoo gacan geliyo kooxa ama loo soo gacan geliyo aan idhaahdee kooxaha argagixisada sida xubnaha ka tirsan kooxda hubeysan ee xisbiga shaqaalaha kurdiska ee b k k loo yaqaano kuna nool wadankaasi sweden guudaana warkii habeenooda caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysatahay waa naga intaa warkan kiisa xiga nabadii warsan
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel